faysal dhaaf xuseen reediyo cadaadow magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyow cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyow cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyow cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyow cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka beraadhiyaha cadaadacaawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ahlu sunna oo war cusub ka soo saarta xaalka dhuusamareeb kuna dhawaaqday dagaal ka dhan ah dowladda soomaaliya ciidamada booliska galmudug oo maanta qaraxiya miino ay horay uga soo saareen duleedka magaalada cadaado ee xarunta baarlamanka galmudug xukuumadda soomaaliya oo weli wada la xisaabtanka hay-adaha maaliyadda iyo kuwa dhaqaalaha ee dalka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka horasho wanaagsan ka muujiyeen dalka ka dhacaysa doorasho qof iyo cod ah sannadka laba kun koob iyo labaatanka munaasabad uu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka oo maanta ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho dowladda soomaaliya oo wasiirada dekedaha iyo badda ee maamul goboleedyada isugu yeerta shir looga hadlaya shuruucda gaadiidka badda oo dhowaan ka furmaya muqdisho uganda oo mar kale weerar ku qaaday xukuumadda soomaaliya sheegtana in ciidamada loo tababaro soomaaliya ay ku biiraan al-shabaab iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga madaxweyne trump oo doonaya inay xilka kala wareegaan madaxweynaha dalkaasi donald trump
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeen talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelaysa agostana waa toddoba iyo labaatan sannadka laba kun sagaal iyo toban warkaa oo dhan caawa waxaa la diyaara xasan axmed maxamed mahadsaned cabdirashiid cali maxamed habeen wanaagsan iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo dhan elesunna ayaa war ka soo saartay xaalka dhuusamareeb kuna baaqdeen dagaal ay la geli doonto dowladda federaalka ah ee soomaaliya cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya ahlu sunna wal-jamaaca ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay xaaladda magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimada galmudug warkan ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay ka baxday heshiiskii hore ula gashay galmudug warka ayaa lagu xusay in dowladda soomaaliya ee duulaan qaawan ku soo qaatay shacabka ku dhaqan qaar ka mid ah deegaanada maamulka galmudug sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa lagu xusay in dowladdu ciidamadeeda ku soo daabulaysa dhuusamareeb isla markaana ciidamada horboodayaan rag horey uga tirsanaa al-shabaab waa sida lagu qeexay war-saxaafadeedkan waxaa kale oo warkan ka soo baxay xaafiiska maxamed shaakir cali xasan ciidamada ammaanka galmudug iyo guud ahaanba shacabka galmudug lagu faray in ay u diyaargaroobaan difaaca deegaanadooda ay dowladdu weerar ku soo qaaday ugu dambayn beesha caalamka iyo dowladaha sida dhow u taageera soomaaliya ayaa lagu ogeysiiyey in xukuumadda muqdisho damaanad qaadayso wax kasta oo ka dhaca dhuusamareeb kana yimaada ciidamada dowladdu ku soo daabulayso xarunta galmudug ee dhuusamareeb war-saxaafadeedka ayaa waxaa warbaahinta u akhriyey agaasimaha warfaafinta xaafiiska madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ibraahim xaashi cosoble sheekey warsaxaafadeed deg deg ah oo ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug doctor sheekh maxamed shaakir cali xasan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka galmudug xafiiska madaxa xukuumadda een, warqadda suumadeedu ay tahay dowlad goboleedka galmudug kuna taariikhaysan bishii sideedaad ujeeddo warsaxaafadeed dowladda federaalka ee soomaaliya waxay ka baxday heshiiskii ay la gashay ee, maamulka dowlad goboleedka galmudug ahlusuna waljamaaca waxayna taas ka doorbideen weerar iyo dagaal qaawan iyagoo magaalooyinka galmudug ka soo buuxiyey ciidamo ay garwadeen ka yihiin een, madax ka tirsanayd argagixisada al-shabaab kuwaas oo meesha ka saaray nabadgelyadii deegaanada ee galmudug ay haysteen een, maamulka iyo shacabka reer galmudug kadib markaa aragnay inay burbureen dhammaan heshiisyadii la galay ee, khatar weynna ka muuqato waxaa loo sheegayaa lana farayaa ciidamada qalabka sida shacabka reer galmudug inay u diyaargaroobaan difaaca naftooda dadkooda dalkooda iyo diintooda ilaaliyaana nabadgelyadooda faraha laga bixiyey beesha caalamka beesha caalamka iyo saaxiibada soomaaliya waxaan u cadaynaynaa in dhibaatada halkaas ka timaada ay dowladda federaalka soomaaliya mas-uul ka noqonayso waxaa kale oo aan beesha caalamka usoo jeedinaynaa in ay doorkooda ka qaataan arrinkan madaxda amisom eh, waxay noo sheegeen inaysan ciidankooda qayb ka noqon doonin duulaankan qaawan ciddii kusoo duusha magaca amisom waxaan u arkaynaa inay yihiin kuwo usoo duulay inayna qabsadaan waana iska difaaci doonaa waxaana beesha caalamka ugu baaqaynaa inay ka qaataan doorkooda caalamiga ah wabilaahi towfiiq warkan ka soo baxay madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa waxa uu imaanaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dhuusamareeb oo ah xarunta gobolka galgaduud ahna caasimadda galmudug ay ka taagneed xaalad aad u cakiran islamarkaana dowladda federaalka ee soomaaliya ay ka soo dejisay cutubyo ka tirsan ciidamadeeda waxayna wixii intaasi ka dambeeyey ahlusunna waljamaaca ay bilaabay inay isaga baxaan gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ciidamada booliiska maamulka galmudug ayaa qarxiyey miinan maalmo ka hor ay ka soo saareen duleedka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka ee galmudug taliska ciidanka booliiska ee galmudug qaybtooda miinbaaristo maalmahan ka howlanaa soo saarista waxyaabaha qarxa ee ku jira goobihii ay ka howlgeli jireen ciidanka xoogga dalka ee deegaanada galmudug ayaa maanta waxay duleedka magaalada cadaada ku soo bandhigeen miina ay ka soo saareen qaar ka mid a saldhigyada ciidanka xoogga dalka ay ku lahaayeen qaybo ka mid a gobollada dhexe ee soomaaliya goobta lagu soo bandhigay miinadaani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska ee galmudug gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo labaxdegle maxamed cabdi maxamed taliyaha laanta miinbaarista ciidanka booliiska ee maamulka galmudug maxamed cabdi maxamed oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee laanta miinbaarista ciidanka booliiska ee maamulka galmudug oo hadallo kooban ka jeediyay halkaani ayaa sheegay in miinadaani ay ku soo wargeleen dad shacab ah howlgal ay fuliyeenna ay ku soo guulaysteen inay ku soo bandhigaan madashaani gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole oo dhankaysta la hadla warbaahinta ayaa waxauu ciidanka booliiska gaar ahaan laanta miinbarasta ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan sida ay usoo saari lahaayeen waxyaabaha qarxa ee ku jira talisyada ciidankii xoogga dalka ee daladda milatariga hada ay ku lahayd qaybo ka mid ah mudug iyo galgaduud
meeshaas oo ah meel hadda magaalada bartamaha uga taalla ah oo jidad ka leexdaan jid leexda oo laamiga ka leexda ayay laamiga saddex mitir meel u jirtay ku jirtay marka ilaahay ayaa mahad leh wiilal dhallinyaraa oo deegaanka degan oo meel tuba ka badaya ayaa arkay ee wiilashiiba ciidanka soo wargeliyay beliiska ayagana aad iyo aadaan uga mahad celinaya labada nin oo dhallinyarada ah ee barnaamijka soo aragtay oo ciidanka ku soo sintay ee ciidankana isla markii uu ka he- ka howlgalay qaybtii ku shaqada laheyd oo weliba jenaraal cabdicasiis yuusuf aadan dhagabadan oo ah taliyaha ciidanka booliiska ee galmudug oo dhankaysta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in tan ay tahay wax lagu farxo islamarkaasna ciidanka minbarasta uu ku bogaadinayo shaqada ay ka wadaan qaybo ka mid ah mudug iyo galgaduud
miinadan anti taangiga ah oon kor taagannahay waxaa laga soo bixiyey meel laamiga u jirta saddex bilaabo oo magaalada bartamaheeda ah jidka laamiga oo isku xidha soomaaliya oo dhan meel saddex bilaabo u jirta oo weli waddo kale ka leexan bay ku jirtay ilaahay mahaddiis wiilal dhallinyaro ah oo tubo iyo meel ka badanaya ayaa arkay
maahana markii ugu horeyso ciidanka boliiska laantida midabaresta ay soo saaraan haraadiga waxyaabaha qarxa islamarkaasna ku jira talisiyada ciidanka xoogga dalka ay ku lahayeen qaybo ka mid ah midug iyo galgudud waxayna dhowr jeer sidoo kale galmudug ku soo bandhigeen waxyaabaha qarxa howlgal ay ka sameeyeen qaar ka mid ah deegaanada midug iyo galguduud xukuumadda soomaaliya ayaa weli wadaa la xisaabtanka hay-adaha maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka saabir xasan maxamed ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo maanta kormeeray xarunta bangiga dhexe ee dalka ayaa kulan la qaatay wasiir ku-xigeenka maaliyadda guddoonka bangiga dhexe iyo xisaabiyaha guud ra-iisul wasaaraha ayaa intii uu kormeerka ku jiray waxa uu kulan looga hadlayay dardargelinta shaqooyinka ka hortawinta leh ee bangiga la qaatay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee dalka iyo xisaabiyaha guud bangiga dhexe oo qayb ka ah hay-adaha halbeega ku ah tubta lagu horumarinaya dhaqaalaha ayaa mas-uul ka ah samaynta iyo maaraynta lacagta dalka ka shaqaysiinta hanaanka xisaabeed ee dalka abuuridda hanaanka bixinta lacagta oo oo midaysan iyo iskudabiridka qorshaha dibu dib u soo celinta hantida qaranka kormeerka uu ra-iisul wasaaruhu ku tegay xarunta bangiga dhexe ayaa waxay qayb ka ahayd howlaha lagula soconayo hanaanka hirgelinta qorshayaasha hortebinta leh ee ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo hay-adaha kale ee dowladda ay ku leeyihiin tubaha qaranka si sare loogu qaado isla xisaabtanka hufnaanta iyo daahfurnaanta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyeen dalka ay ka dhacda doorasho qof iyo cod ah sanadka labaatan koob iyo labaatan shaafici shariif maxamuud gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xaliima ismaaciil ibraahim xaliime yare oo la hadlaysay warbaahinta ayaa waxay rajo wanaagsan ka muujisay in sanadda labada kun koob iyo labaatanka doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo soomaaliya waxa ay sheegtay in guddigooda u xil saaran yihiin diyaarinta hanaanka doorashada ka dhacaysa soomaaliya sanadda labada kun koob iyo labaatanka taasi oo la filayo inay noqoto qof iyo cod iyadoona sheegtay in ay wadaan abaabulkii ugu dambeeyey iyo sidoo kale dadaaladii ugu dambeeyey ee doorashadaasi lagu qabanayo waxay sheegtay in guddiga uu ku shaqaynayo xeer kumeel gaar ah islamarkaasina baarlamaanka uu horyaallo sida ugu dhaqsiyaha badanna loo filayo in loo meel mariyo si marka la gaaro labada kun koob iyo labaatanka doorasho qof iyo cod ah oo lagu midaysan yahay ay ga dhacdo gudaha soomaaliya hadda laakiin midda aan ku mashquulsannahay oo aad aan aan ugu howlannahay oo aan rabno in ilaahay nagu garabgalay inay si wanaagsan u hirgasho waa doorashada federaalka oo la dooranayo ama madaxweyne la dooranayo ama baarlamaankii mathali lahaa ummadda soomaaliyeed la dooranayo doorashadaasna waxay ku aadan tahay laba kun iyo labaatanka aakhirkeeda horaanta kow iyo labaatanka waa doorasho loogu talagalay sida uu dastuurka dhigayo oo dastuuri ah oo ah doorasho qof iyo cod ah qof kastoo muwaadin soomaaliyeed wuxuu dastuurkeena siinayaa xuquuq ah inuu codeeyo ama loo codeeyo laguna tartamo xisbiyo siyaasadeed waa qodob dastuuriya oo aada moodid sanad kasta oo markii ay kalka doorashada in la galayo ay tahay la jebiyo oo arrimo kale la aado arrimaha kale waxaa loo aadayana sababo ay jireen sababta ugu horeysa ahayd iyadoonba loo diyaargaroobin doorashada hadda ifafaalo waxaa jira marka inay dhici karta doorashada ah sababtoo ah waa loo diyaargarooba doorashada marka ugu horeysa waxaa lasoo saaray muxuu ahaa sharcigii lagu dhisi lahaa guddi doorasho waxaa la dhisay guddigii doorashada oo madax banaana waxaa la sameeyey sharcigii xisbiyada intaas waxay ku tusinaysaa marka inay tahay ifafaalo ah tallaabo hore loo qaaday oo loogu loogu sii wajahan yahay in laga qabto doorasho hal qof iyo cad ilaa iyo hadda shaqo badanaa gashay in doorashadii la diyaariyo howl badanaa gashay maskax badanaa gashay dhaqaalo badanaa gashay in la diyaariyo howshii kala horhoreysay ee doorasho lagu geli lahaa hadda waxaa la marayaa in lasoo gaaray heer ah sharciga doorashada inuu maanta baarlamaanka yaallo loo saara guddi muxuu ahaayey degdeg uga shaqeeya oo baarlamentarian ah oo sharcigii baarlamaanka la geeyey soo soo habeeya oo kasoo shaqeeya guddigu marka intuu sharcigaas ka sugaayay ama wuxuu leeyahay istrateejiyu leeyahay plan oo uu ku shaqeynayo laba kun laga soo bilaabo toddoba iyo tobankii kuna tegaysa laba kun labaatan iyo kooga munaasabadu xil kula wareegaya taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho maxamed aadan axmed munaasabadan oo ahayd mid uu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage ayaa maanta waxa ay ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda derajada koowaad ee ciidamada qalabka sida korneyl xasan cali nuur shuute taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeyo gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe wasiirka difaaca soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka ugu horreyntii madasha waxaa ka hadlay taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka sarreeyo gaas daahir aadan cilmi indhaqarshe waxa uuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maanta uu xilka ku wareejiyo mid ka mid ah saraakiishii horseeday in al-shabaab laga saaro meelo badan oo ka mid ah dalka waxaa xusid mudan in taliyaha maanta xilka la wareegaya uusan ahayn nin cusub oo maanta loo sheegaya lee war xaggee laga bilaaba laakiin waxaas aan ka hadlay intaasaan ka hadlay in xogaal u ah oo goobjoog ku ah oo qaybaha ugu dardaran wax ka fogiyey inuu yahay mahadbaan ku celinayaa odobaa waxaan leeyahay kusoo dhowow meelaad taqaaniid baad timid meelaad ka shaqaysaa timid meelaad horuu joogtay baad timid meelaad ku qoloonaysa ku joogtay mahad baan kugu celinayaa madaxda iyo ciddii soo magacoodaba nin xoogaani oo meesha ciidanku marayo la qabsan karaa in inaad inaad noqotay kugu soo maga mahad baan ku celinayaa madaxweynaha farabisaka mahad baan kugu celinaya dhankiisa waxaa hadalka qaatay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka jenaraal odowaa yuusuf raage oo maanta xilka la wareegay waxa uuna sheegay in ciidamada xoogga dalka uu ku dadaalayo sidii ay u heli lahaayeen tababaro wanaagsan islamarkaana uu ka dhisayo dhinaca anshaxa waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayaynta intaba waxaan awoodeena isugu gey doonaa nimankan haddii ilaahay ogolaado anagoo kaashanayna in allaaleynta gacan uu siinaysa nimankaa u diiday ummadda soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii bannaysta dhiigooda iyo maalkooda muxuu ahay ii sheega go-aankooduna naqday inaan ummadda soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay ii sheegee nabad guryahoodana aysan ku haysan taas ayaan muxuu ahay ii sheegay waddan isugu gey doonaa laakiin waxaan guri jaweynahay insha allahu tacaala haddii aan isku daro ama aan isku darsanno awoodda dhallinyarada iyo aqoonta iyo waaye aragnimada dadkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddo dheer kusoo dhex jiray labadaa haddaan isku darsanno waxaan isleeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa laga dareemi doonaa isbeddel deg dega waxaa laga dareemi doonaa
ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirka difaaca soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe waxa uuna madaxweynaha soomaaliya kaga mahad celiyey magacaabista uu taliyaha ciidanka xoogga dalka u magacaabay jenaraal adowaa yuusuf raag waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaarahaba oo gartay maanta qof ciidanka yaqaana qof fildiga ugu dambeeya ka shaqaynayay oo askariga maanta furunta ku jira yaqaana baahidiisa oo askariga maanta tababarka ku maqan og oo askariga u baahan maanta meelaha dulduleelada ay jiraan la socdo inay u magacaabaan taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aada iyo aad ayaan ugu maxdelinayaa oo weliba saaxiibkeena oo saaxiibkeena nala shaqaynaya oo tiimkeena ahaa in markale taliyaha laga dhigo runtii aada iyo aad ayaan ugu maxdelinayaa
dowladda federaalka soomaaliya ayaa wasiirada dekedaha iyo badda ee maamul goboleedyada isugu yeertay shir looga hadlayo shuruucda gaadiidka badda oo dhowaan ka furmi doona magaalada caasimada ah ee muqdisho anise cali xuseen wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda soomaaliya maryan aweys jaamac ayaa shir isugu yeertay wasiirada dekedaha dowlad goboleedyada waxa ay sheegteen in ay ka wada hadlayaan shuruucda gaadiidka badda oo muhiim u ah dalka oo baahi loo helo in loo helo xeerka ay ka howlgelayaan wasiir maryan waxa ay tilmaantay in wasiirada heer federaal ay u dirtay casuumaadda ka qaybgalka shirkan oo dhowaan wasaaradda ku qabanaysa magaalada muqdisho hirgelinta xeerkan waxa ay ku sheegtay inuu muhiim u yahay la socodka gaadiidka badda iyo sida ay u howlgalaan qabsoomidda shirkan waxa ay ku sifaysay in uu ka tarjumayo wada shaqayn wanaagsan oo ka dhexaysa wasaaradda gaadiidka heer federaal iyo heer dowlad goboleeda dhanka kale waxa ay soo hadal qaaday mashruuca laga dhisayo dekeda hobya ee gobolka mudug oo dhowaan ay kala saxiideen dowladda soomaaliya iyo qatar xukuumadda soomaaliya ayay shaacisay wasiir maryan aweys in ay ku dadaalayso dhismaha dekeda hobyo in sida ugu degdegsan kusoo gebangabayso sida ay hadalka u dhigtay wasaaradda heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxa ay kulamo ku yeesheen arrimaha ay wadaagaan ee ka dhexeeya waxaana shirarkooda lagu qabtay magaalada muqdisho iyo xarumaha ay ka howlgalaan maamul goboleedyada dowladda uganda ayaa mar kale weerar ku qaaday xukuumadda soomaaliya sheegtay inay ciidanka loo tababaray soomaaliya ay ku biiraan dagaalamayaasha al-shabaab shaafici shariif maxamuud dowladda uganda ayaa ka digtay in ciidamada amisom laga saaro soomaaliya iyaga oo sheegay in guulaha amisom ay gaareen ay fashil ku dhammaan karaan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka uganda henry okelo oryam ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamka ay doonayaan dhimista ciidamada iyaga oo ka fiirsanaya qarashka ka baxaya ayuu yidhi mar uu saxaafadda la hadlayey waxa uu ka digay in howlihii ay qaban jiraan amisom ay noqon karaan kuwo fashilmaa haddii aan wax laga bedelin qorshaha ciidamada amisom looga saarayo soomaaliya waxa uu wasiirku sheegay in qaar ka mid a ciidamada dowladda soomaaliya loo tababaro ay ku biiraan al-shabaab isaga oo isweydiiyey ma al-shabaab ayaan ammaanka ku wareejinaynaa ma cabanayno laakiin waxaan ka murugusannahay tayada ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayuu yidhi wasiir henry okelo aryam oo ka hadlayay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya uu sheegay inay ku biiraan al-shabaab iyo kasaaridda ciidamada amisom ee gudaha soomaaliya wargeyska the independent ee ka soo baxa dalka uganda ayaa waxa uu sheegay in kulankii bishii lasoo dhaafay madaxweynaha uganda yuwera kanguuta museveni iyo madaxweynihii hore ee koonfur afrika thabo embeki looga hadlay xaaladda soomaaliya museveni ayaa ka digay dhimista ciidamada amisom ee jooga soomaaliya isaga oo sidoo kale ku taliyey in ciidamada amisom aan la bixin ilaa ciidamada soomaaliya gaaraan heer ay amniga kula wareegi karaan dad badan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ee guud ahaan midda afrika waxa ay sheegeen in hadalkan ka soo yeeray xubintani ka tirsan dowladda uganda ee ah wasiiru dowlaha arrimaha dibadda dalka uganda henry okelo oriam ay muujinayso sida ay dowladda uganda uga xun tahay ciidamadeeda laga saarayo soomaaliya taasi oo mushaaraxumi u horseedaysa waxaa sidoo kale la tilmaamay in uganda aysan awoodin inay bixiso mushaaraadka ciidamadeeda waxayna doonaysaa inay kasii shaqaalaysiiso gudaha soomaaliya kana sii mid ahaadaan amisom si mushaaraada fara badan ay halkaasi uga sii qaataan guud ahaan intaas warka u dhan yahay tani kula dambe habeen wanaagsan